الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته habeenkan caawa jimcaha ah waxaynoo runtii ilaahay mahadiya waynu ilahay ugu mahadnaqaynaa inuu inala fadhiyo ama umarti inoo yahay akhuna asheikh adictor xasan binu cali wasame oo runtii aynu arkayno inuu ilahay mahadi ay tahay inuu dictor da-daasa uu maanta oo culumulxadiid ama cid culumu shareeca ah ilaahi subxaanahu watacala waxa ilahay loogu mahadnaqo oo dacwadii salafiga ahayd ma manhajkii saxda ah ee ahlu sunnaha inoo taqriirinaya waa waxay markaa aynu helay ilaahi subxaanahu watacaala aynu ugu mahadnaqayno toban sano ka hor ama labaatan sano ka hor aan jirin inaynu helo dakaatiro culum shareec ah oo da-daasa mid weyn iyo mid yartoona aynaan hayn laakiin maanta aynu hayno doctor xasan iyo rag lamid ah waxaynu u martinahay mawduuc la yidhaahdo fiqu tacaamuli maca almukhaalifiin qaabka loola dhaqmaayo qofka aad iskhilaafsan tihiin ee aad wax ku kala duwan tihiin ha noqdo qof khilaafkiinu uu fog yahay ama ha noqdo qofku khilaafkiisu dhow yahay labadaba waxaa kolley aynu shareecada uga helaynaa qaab loola tacaamulo inay jirayaan waxaa inaga baraarujina doctoorkii kale sheekh faysal ama doctor faysal maxamed cali oo mawduuca ku qornaayo mushaarik ahaa inuu safar deg degay kusoo yimi oo runtii inaga maqan yahay marka mawduuca waxaa si waafiya u qaada dhigi doona u qaadan doona doctor xasan sheekh cali washame falyatafadal sheekh mashkuuran majul
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بداية أرحب بهذه الوجوه الطيبة التي ما جاءت هنا إلا لتسمع كلام ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال أهل العلم وما يتعلق بهذا الموضوع هذه أدبني لكم هذا علينا إياه سيدا في عنا موضوعا وقصه قيب قشان سيادو فائديستان oo aad u maqashaan waxyeenka aad u maqashaan ilaahayna waxaan inoo weydiinayaa waxa aan ka ku hadlayo aniga iyo idinkaba ilaahay inuu inagu anfaco ayaan ilaahay inoo weydiinaya waxaana muhima haddii mawaadiicda noocana ee bulshadeenna saamaynaya ee u baahan in la dabaqo haddii la dhagaysto oo wax laga maqlo waxa muhima in waxa weeye la dabaqo la fuliyo waayo hamaratu listimaac alitibaac haddii wax la maqlo midhaha ka dhalanaya waa inuu noqdo in la dhaqan geliyo oo lagu camal falo sidaa awgeed qof walboo idinka mid ah waxyaabaha aan sheegi doono ama qodobada aan ka hadli doono inshaa allahu tacaala toban qodob haddaan sheego hal mid haddaad kala baxdo aada niyooto inaad caawa dabaqdo oo aad ku camal fasho natiijo weyn baad kala baxaysaa waxaa laga yaabaa muxaadaro labaadna inaad qodob labaad fuliso laakiin qadiyaddu hadday noqoto tanna ka dhegayso tanna ka sii daa waxba laga faa'iidi maayo ama ay noqoto wadaadku muxuu sheegayaa bal aanu soo eegno wuxuu ku hadlay hadday sidaa tahay ta noocaasa midha ka dhalan maayaan ilaah waxaanu weydiisanaynaa towfiiqda inuu ina waafajiyo allahuma ahdina lima اkhtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ilaa siraaطi mustaqiim ikhwaanii fi اllaah mowduucu waxa uu yahay tacaamulu maca almukhaalif qofka ku khilaafsan sidee loola dhaqmaya idan ciwaanku laba shiq buu ka kooban yahy ama waa laba lafdi oo laysu geeyey mid waa qof ku khilaafsan qofkaa ku khilaafsani muxuu yahay waa in la fahmaa ta labaad waa tacaamulka ama dhaqanka qofkaa lala dhaqmayo haddaan ku horeeyo qofka ku khilaafsani muxuu yahay waxaanu leenahay lafdiga haddii aynu macnihiisa asalka aynu eegno mukhaalif waa man khaalafaka waa cidda ku khilaafta wey ama ha kugu khilaafo usuuli usuuli diin ha kugu khilaafo qawaacidda diinta ha kugu khilaafo iyo caqaa'idda iyo waxyaabaha la midka ah ama ha kugu khilaafo jus-iyaad iyo tafaasiil iyo farciyaad ha kugu khilaafo masaa'il waaweyn ha kugu khilaafo masaa'il ka sokaysa ha kugu khilaafo ka noocaas ayaa soo gudagelaya waxaa soo gudagelaya abcad اlkhilaaf oo qofkii inaad isu khilaafsan tihiin gaalnimo iyo muslimnimo adiguna muslim baad isaguna waa gaal gaalku wayna khilaafsan yihin waxaa soo gelaya ta ka sokaysa inaad isu khilaaftaan sunno iyo shiico ama in la isu khilaafo inuu midina sunni yahay midina uu yahay mid aaminsan caqaa'id halis gelinaya inuu gaalnimada waxa weeye uu ku dhaco kaasina waa nooc khilaafka ka mid a khilaafka waxaa ka mid a darajaad waxa weeye taa ka sokeeya sidaa awgeed altacaamul maca alkufaar gaalada qaabka loola tacaamulay waa mawduuc aad u ballaadan ballaadhan oo kutub badanna laga alifay hadda isaga uma fadhino waxaynu u fadhinaa dadka muslimiinta ah tacaamulka u dhaxeeya ee iskhilaafay ayaynu in sha allahu tacaala qodoba ka tilmaami doonaa taa lafteeda labaynu usii qaybinaynaa waxaynu usii qaybinaynaa altacaamul maca ahli اlbidac dadka bidcadoodu cadda ee ususha waaweyn iyo qaطciyaadka diinta khilaafay kuwa noocaasa sida loola dhaqmayo taasina waa nooc wey oo iyadana in sha allahu tacaala aanan aada ugu sii fogaanayn asbaaba aan sheegi doono in sha allahu tacaala qodobka labaadi waxa uu yahay التعاamuل maعa الkhiلاaf الwaaqiعi bayna أhli الsunaةi والجamاعة sidee loola dhaqmaya khilaafka dhex dhacaya أhlu الsuنa والجamاعة dhexdooda yaala sidee baa loola tacaamulay ka noocaasana in shaء الlahu taعaalى isaga ayaan u badin doonaa mawduuca walow qodobo badani labaduba ay soo gudagelayaan oo uu shamlinayo waxaan ku bilaabaya ikhwaani fi الlah in la iskhilaafaa sideedaba waa suno kwniya waa wax dhacay waxaynu inagu celin karna ma ah ee ilaahay baa sheegay inuu yahay sunno kowniya waa wax dhacaya w hadduu yahay wax dhacaya macnaheedu ma aha in la inoo jideeyo ama la inoo banneeyey maaha in la sharciyeynayo maaha laakiin waxa kown ahaan u dhacaya waxa laynoo jideeyey qaabkii loola dhaqmi lahaabaa laynoo laynoo jideeyey allah subxaanaه wa tacaala waxaa ui walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabuk walidaalika khalaqahum walaa yazaaluuna mukhtalifiin khalqiga iyo bini aadamku ka zuuli maaya inuu yahay mid iskhilaafsan ilaa man raxima rabbuk rabbigaa cidduu u naxariistay mooyaane bimacnaa uu ka ilaaliyey khilaafka uu ka ilaaliyey wa haaulaa'i hum اlqila waa dad yar wey kuwaasi walidaalika khalaqahum bacdu ahlicilmi waxay ku macneeyeen walidaalika ay wa lilاkhtilaaf inay iskhilaafaan baana loo abuuray calىa bacdi aqwaali اlmufasiriin haddii lagu socdo sunno kowniya haddii ay tahay waxaynu ku khasbannahay inaynu la tacaamulno waxaa isweydiin la haddaba khilaafku sida la ogsoon yahay waa sharwi waa dhibaato guud ahaan ama jus-iyaadka ha noqdo ama masaa-isha waaweyn in la ysku khilaafa ha noqoto alkhilaafu kulluhu sharu sida cabdullaahi ibnu mascuud iyo bacdu salaf laga sheegay asal ahaan khilaafku waa sharuy hadday sidaa tahay maxaa loo jideeyey inuu kownka ka dhaco xikan baa ilaahay ka leeyahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisana uu ku tilmaamay xikamtaa waxaa ka mid ah in dadka lagu imtixaanayo min baabi alibtilaa inay tahay ilahay waxau uhi walow shaaa allahu lajacalakum ummata waaxida walaakin liyabluwakum fi ma aataakum ilaahay haddii uu doono wuxuu idinka dhigi lahaa ummad keliya ummad keliya ayuu idinka dhigi lahaa oo waa idin midayn lahaa sidii waxa weeye ummaddu ay u midaysnayd xilligii khalqigan la uumay ilaa toban qarnina ay midaysnaayeen kaana annaasu ummatan waaxida fabacaثa allahu اnabiyiina mubashiriina wamunhiriin waanzala macahum اlkitaaba biاlxaqi liyaxkuma bayna اnnaasi fiima اkhtalafuu fiih toban qarni bay ummaddu mid ahaayeen ilaahay waa heli lahaa inuu sidaa u daayo ilaa qiyaami isaaca inta qiyaamadu ay ka dhacayso laakiin ilaahay wuxuu doonay liyabluwakum fii maa aataakum si dadka loo imtixaano liyabluwa bacdakum bibacd si badh badhka kale loogu imtixaano taas waa xikmad laga faa'iidaysanaya khilaafka xikamta waxaa ka mid ah oo iyaduna macruufoo la yaqaano haddii la iskhilaafo cilmi badan baa lagu xasilaya haddii niyaddu ay wanaagsan tahay oo waxay tilmaamaan dadka ahlulcilmiga ah ninka caalimka ah haddii la qaniino cilmi badan baa ka soo baxa yacni maalinta la qabsado ee masale lagu naqdiyo difaaca uu gelayo baadhitaan badan buu samaynayaa uu ka caajisi laha kadibna waxaa laga yaabaa cilmi badani inuu ka soo baxo maalintaa la qaniino nin baa waxaa laga sheegay soomaaliyeed ayaa waxaa la yidhi sheikh waxaanaad noo sheegayso waad ka cilmi badan tahay maxaad fawaa'idda intan uga badin weyday yacni mustawaha aad joogtay waxaad noo sheegaysaa isma laha wuxuu yihi cilmigu waa i qaybsan yihi qayb waxaan ugu talagalay dadka aan cilmiga lahayn aan ugu faa'iideeyo idinkoo kale qaybna waxaan ugu talagalay haddii lay qabsado inaan isku difaaco laakiin waxaan hayaaba haddaan soo qadimo badka soo dhigo hadhow meelaan u noqdo oo aan isku difaaco heli maayo qaacidada noocaasana dad baa isticmaala marka ninka noocaasee cilmi badani u kaydsan yahay maalinta la qaniinee la khilaaf ee lala niqaasho waxaa laga yaabaa cilmi badan oo u kaydsanaa inuu waxa weeye soo saaro hadduu doono xaqii ah ama waxa weeye xaqii khilaafsan iyaduna waa sunno waxa weeye la yaqaano in khilaafku uu keeno baxfi iyo baadhitaan iyo waxa weeye xaqii dabagal in lagu sameeyo masaa-ishiina laga gungaadho kadibna ay ka dhalato haddii masaa-ishan aynu soo so soo socota qofku uu ku dhaqmo in waxa weeye wanaag badan la gaadho khilaaf badanina uu waxa weeye gabaabsado oo u dhammaado waxaa muhima haddii khilaafka laga hadlayo in la ogaado khilaafku inuu qayba yahay khilaafku wuxuu u qaybsamaa iyadoo aynu soo tilmaannay asalkiisu inaanu habboonayn oo wanaagsanayn khilaaf hadduu dhaco wax dhiba aan lahayn oo wanaagsan oo mahadsan oo wax dhibi aanu ka dhalanayn haddii qawaaciddiisa loo maro khilaafna waa khilaaf la diiday oo aan bannaanayn oo waxa weeye laynooga digay taasina imaamu shaafici imaamkeennii raximahu اllahu tacaala kitaabu الrisaala markuu masaladan ka hadlayey asaaliibta uu imaamu shaafici isticmaalo waxaa ka mid ah usluubu almunaadara inuu waxa weeye dooday oo uu leeyahay fain qulta qultu sidaa haddaad igu igu tidhaahdo sidaasaan kuugu jawaabaya imaamu shaafici waxa uu ihi inii wajadtu ahla اlcilmi qadiima waxadiiثa waxaan helay ahlulcilmigu xilligii tegey iyo xilliyada dambaba inay iskhilaafayaan ayaan ogaaday mukhtalifiina fii bacdi umuurihim umuurtooda iyo masaa-isha cilmiga ah qaybo ka mida inay isku khilaafsan yihiin baan ogaaday buui shiikhu waxaa uhi haddii la isweydiiyo fahal yasacuhum dalik taasi ma u bannaan tahay oo ma deeqaysaa inay iskhilaafaan ahlulcilmigu waxaan leeyahay buu ihi shiikhu qultu alikhtilaafu min wajhayn khilaafku waa laba dhinac ama waa laba nooc midi waxa uu yahay axaduhumaa muxaram midi ma bannaana walaa aquulu dalika fi اlaakhar ka labaadse sidaa ka odhan maayo oo odhan maayo ma bannaana yacni waa bannaan yahay isagu wuxuu uhi shiikhu haddaad i weydiiso ma alikhtilaafu اlmuxaram ikhtilaafka aan bannaanayni muxuu yahay waxaan leeyahay ayuu shiikhu ku jawaabay قلت ما أقام كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ووح كسته oo ilaahay xujada uu ku oogay oo uu caddeeyey kitaabkiisa uu ku caddeeyey nebi maxamedna calayhi الsalaaةu wasalaam sunnada صaxiixa uu ku caddeeyey mansuusan baynana xaal uu yahay mid la caddeeyey oo la waadixiyey oo mansuusa oo bimacnaa aan اجtihaad ahayn hadduu noocaa yahay lam yaxila alikhtilaafu fiih ma bannaana in la isku khilaafo liman calima ciddii ogaatay inay isku khilaaftaa ma bannaana ayuu shiikhu tilmaamay ka labaad shiikhu waxa uu ku tilmaamay waa ka ta'wiilka iyo qiyaaska iyo ijtihaadka ku dhisan ka noocaasa waxaa bannaan in la isku khilaafo ayuu imaamu shaafici raximahu اllahu tacaala uu tilmaamay tusaalayaal badanna waa looga helay waxa weeye sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo adilada waxaa ka mid ah nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii صaxiixaynka ku sugnaa markuu saxaabada ku yidhi bacda ghaswati اaxzaab ghaswat اlaxzaab markuu ka soo noqday ee nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu u yimi jibriil calayhi الsalaam ee uu ku yidhi ma hubkaagiibaad dhigtay malaa'igtu hubkooda may dhigin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadii inta uu soo baxay ayaa waxa uu ku yidhi laa yusaliyanna axadukum ilaa fii bani qurayda midkiin yaanu ku tukan ilaa waxa weeye degaanka qolada bani quraydo la yidhaahdo oo ka mida yahuuddii madiino degayay qaybo ka mid a saxaabadii waxay qaateen nahyiga noocaas oo loo diidaya inay ku tukadaan meel aan ahayn bani qurayda meesha ay degaan yacni qoladaasaynu ku duulaynaa salaada casarna waa in duleedkooda lagu tukadaa buu uhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam saxaabadii waa dhaqaaqeen iyagoo jidka sii socda ayaa salaaddii casar u soo gashay labay u qaybsameen qole waxay yidhaahdeen nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam yeynaan ku tukan meelaan ahayn meeshii laynoo sheegay oo waxay yidhahdeen annagu waanu soconaynaa xataa wakhtigii salaaddu hadduu baxayo oo tegayo annagu halkii nebigu noo sheegay ayaanu ku tukanayna qayb kaloo saxaabadii ka midii waxay yidhaahdeen nebigu ujeeddaduu uga jeeda waxay ahayd hadalka noocaasa inaynu degdegno oo aynu isku dayno inaynu halkaa ku tukanno salaadda hadday soo gasho haddiise aynu gaari weyna inaynu tukanno oo markaynu tukannana aynu sii soconno ayuu nebigu uga jeeda calayhi الsalaatu wasalaam qole waxay qaateen lafdiga lafdigii nebiga ayay qaateen calayhi الsalaatu wasalaam daahirka ayay ku socdeen qolana qiyaas iyo ijtihaad iyo macne iyo faham bay la yimaadeen oo ujeeddadii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayay waxaa weeye fahmeen markay nebiga u sheegeenna nebigu labadaba waa u sugay oo labadii qole midna ma canaana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam macana uu khilaaf dhacay oo xadiid nebigu uu sheegay oo uu caddeeyey ay isku khilaafeen haddana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kuma canaanan halkaa waxaynu ka qaadanaynaa khilaafku inuu labadaa u qaybsamo khilaaf la aqbalay oo saa'iqa oo haddii uu dhaco waxa weeye aan la isku maagayn oo la isku canaananayn khilaafka noocaasana salafkii aad bay uga hadleen oo imaam imaamu axmed ibnu xambal raximahu اllahu tacaala waxa uu tilmaamay isagoo ka hadlaya saaxiibkiisii inta badan ay wada joogeen ee imaamka ahaa isxaaq ibnu raahuya loo yaqaanay ayaa waxa uu yihi isxaaq ibnu raahuya inta uu ammaanay oo ammaan ku sheegay ayaa wuxuu ka dabageeyey wain kaana الnaas wain kaana yukhaalifuna fi ashyaa yacni haba noqdo shiikhaa isxaaq la yidhaahdaa nin nagu khilaafsan masaa'il oo masaa'il buu nagu khilaafsan yahi liأna الnaasa lam yazal bacduhum yukhaalifu bacdaa uu cileeyey oo waxa uu dadku qaybba kamay zuulayn inay qayb kala khilaafaan yacni waa la isa soo khilaafay oo khilaafku waa soo socday ayuu imaamu axmed uu tilmaamay raximah اllahu tacaala waxaa kaloo loo sheegay waxaa la yidhi nin baa kitaab alifay oo u bixiyey alikhtilaaf khilaafka la iskhilaafay oo dabcan uu ninkaasi kaga hadlayey masaa-isha culimmadu ay isku khilaafeen oo la leeyahay shaafici sidaasuu ku tegey abu xaniifana sidaasuu ku tegey sufyaanna sidaasuu ku tegey oo aqwaasha culimadu aqwaasha fiqiga ah khilaafkii u dhexeeyay culimada la sheegay ayuu jamciyey sheikhaasi imaamu axmed markii loo sheegay waxa uu ihi may ahayn inuu kitaabu اlikhtilaaf u bixiyo waxay ahayd inuu u bixiyo kitaabu saca kitaabka waasicinta kitaabka waasicinta in loo bixiyo ayay ahayd ujeeddaduu uga jeedaana waxay tahay khilaafku haddii uu yahay mid la aqbalayo oo ijtihaad ku dhisan oo adilo ku dhisan oo muxtamila oo ijtihaadiya khilaafku haddii sidaa uu yahay inay waxa weeye ay bannaan tahay oo ay tahay waasicin ummadda loo waasiciyey qof waliba qowlka uu ku qanco iyo shiikha uu ku qanco inuu ku camal falo ilaahayna uu diin uga dhigto sidaa awgeed baa ibnu qudaama lumcatulictiqaadka iyo muqni muqnigiisaba kitaabkiisa fiqiga ah labadaba waxa uu ku tilmaamaa waxa uu yidhaahdaa ikhtilaafu ala'ima waxa weeye waa raxmatun waasica khilaafka culimmadu ay iskhilaafeen ee dabcan maqbuulka ah khilaafka noocaasa waa raxmad la waasiciyey wey wa ijmaacuhum xujatun qaaطica wixii ay isku waafaqaanna waa xujo go-an oo qaطciya ayuu waxa weeye tilmaamay waxaan mawduuca uga gudbayaa muqadimadaas ikhwaanii fi اllaah waxyaabaha ugu muhiimsan ee tilmaamaya haddii la iskhilaafo in lagu wada dhaqmo oo dadka iskhilaafaya looga baahan yahay inay ku dhaqmaan qadiyadda koowaad waxay tahay khashyaة اllahi tacaala caza wajala fii mukhaalifi ilaahay inaad kaga baqdo kaga baqdo qofkaa ku khilaafsan inay cabsi kugu timaado oo ilaahay aad kaga baqdo qofkaa ku khilaafsan ta noocaasi aad iyo aad bay muhim u tahay oo waxa dhacdo in badan haddii la iskhilaafo waxyaabo badani inay yimaadaan alla ka cabsiguna uu meesha ka baxo inamaa yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaa awsaafta ahlulcilmiga lagu yaqaano waxaa ka mida ducaaduna nasiib bay ka qaadanayaan inay waxaa weeye ilaahay ka cabsadaan waxyaabaha ugu sii muhiimsanna waa inaad ilaahay kaga cabsato qof walaalkaaya haddii uu ku khilaafo waxa weye inaad ilaahay kaga cabsato welibana hadduu kugu xadgudbo oo khilaafka uu ku khilaafay uu ka badbadiyo oo uu waxa weeye adiga wax kaa sheego inaad waxa weeye ilaahay kaga baqdo taana waxaa tusaale inoogu ah salafu haadihi اlumma oo bacdu salaf ayaa waxaa loo sheegay ninka hebel la yidhaahdaa inuu wax ka sheegay cumar bnu cabdilcaziiz iyo salaf kale ayaa laga sheegay waxaa loo sheegay hebel inuu xamanay ama uu wax ka sheegayo ama maagay waxa uu waxa weeye haddii isagu ilaahay uu nagu caasiyey oo sababtayada iyo maagitaanka uuna maagayo sababteeda ilaahay uu ku caasiyey annagu isagaanu ilaahay ku adeecayna yacnii hadalkaa wanaagsan ee aanu ku sheegayn iyo sida aanu isaga ilaalinayno maagidiis ayaanu annaguna ilaahay kaga cabsanaynaa buu tilmaamay qadiyadda noocaas haddii aad xasuusnaato waxa weeye waxyaabo badan ayay ka anfacaysaa haddii la iskhilaafo qodobka noocaasa waa macruuf waxba ku fogaan maayo waxaan ka tilmaamayaa un shaykhulislaam ibnu taymiya raximahu اllahu tacaala markuu ka hadlaya ummaddani inay iskhilaaftay oo khilaaf badani dhexdooda uu dhacay waxa uu tilmaamay khilaafka waxa ugu badan ee keenay inuu yahay albagyu fii ma baynahum inuu bagyi iyo xadgudub dhexdooda uu dhacay ta noocaasa ayuu tilmaamay wuxuuna sii tilmaamay in waxa weeye qoloba qola ay ku xadgudbeen oo waxa weeye mucadiladu ay ku xadgudbeen mushabbihada mushabbihaduna ahlu sunnaha ay ku xadgudbeen mucadiladuna ahlu sunna ay ku xadgudbeen dawaa'iftii ahlulbidaca ayuu sheegay oo ku xadgudbaya ahlu sunna waljamaca wuxuu tilmaamay oo maqsuudkaan uga jeedo waqad yabgii bacdu almutasaninati bacduhum calaa bacdin dadka sunnada u nisbo sheeganayaana waxa dhacda barhkood barhka kale inay ku xadgudbaan oo ay ku tarax tagaan oo cudwaan ay ku sameeyaan sababtuna ay tahay imaa biziyaadatin calaa maa amara allah inay wax ku siyaadinayaan wixii ilaahay uu ina faray ee lagula dhaqmayey cidda waxa weeye ku khilaafaysa ta noocaasa waa in aad laysaga ilaaliyo waxaa kaa daweynayaana waxa ay tahay in allah subxaanaه wa tacaala khashyadiisa aada xasuusnaato meel kasta iyo mowqif kastoo aad joogto qadiyadda labaad ee tacaamulka ku saabsani waxay tahay inuu mowqifku kala duwanaado sida mukhaalafadu ay tahay oo mukhaalafooyinku waa kala duwan yihin oo waa kala waawen yihin oo ninbaa kugu khilaafsan usuusha kugu khilaafsan ninbaa jus-iyaad iyo masaa'il ijtihaadiya kugu khilaafsan labadaba inaad isku baab ka dhigtaa waa dulmi iyo cudwaan wey isku si inaad ula wada dhaqantaa mid waxa weeye habboon maaha sidaa awgeed cidda ku khilaafsan inaad u qaybiso khilaafkoodu halka uu joogo taana waxaa ka dhalanaysa inaynu ogaanno masaa-isha culimmadu sida ay u qaybiyeen oo masaa-isha waxaa loo qaybiyaa laba usuul iyo furuuc baa loo qaybiyaa masaa'il usuula oo waaweyn iyo masaa'il furuuca baa loo qaybiya shaykhulislaam ibnu taymiya laba hadal buu ka leeyahy fii bacdi aqwaalihi aqwaashiisa qaybo ka mida waxa uu diidaa diinta in loo qaybiya asal iyo farac waa ku diidaa meelo kalena waa ku sugaa oo isaga laftiisa ayaa isticmaala waalmuhbatu hayru اlmanfiyi ka uu sugayaana ka uu diidaya ma aha markuu diidayo diinta asal iyo farac in loo qaybiyo waxa uu uga jeedaa axkamta ahlulbidacu ay ka dhaliyeen oo wuxuu sheegaa markuu naqdinayo ahlulbidaca ayuu sheegaa ta uu sugayaana waa sida xaqiiqadu ay tahay ee culimmada kalena ay tilmaameen wuxuu tilmaamay shaykhulislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala diintu inay tahay usuul iyo furuuc wuxuuna ku sheegay usuushu inay tahay masaa-isha jaliilkaee waaweyn ee ku saabsan wixii kitaabka iyo sunnada lagu caddeeyey bayaan shaafiya oo waafiyana lagu caddeeyey ka noocaasa inuu usuul yahay ha ku saabsanaado baabka caqiidada waxa la ictiqaadinayo ama ha ku saabsanaado waxyaabaha camaliga ee fiqiga ha ku saabsanaado oo salaaddu inay waajib tahay zinaduna ay muxaram tahay in wax la xadaano aanay bannaanayn zakada in la bixiyo iyo waxyaabaha la midkaa fiqiga lagaga hadlaa waana masaa'il usuuloo waaweyn sidaa awgeed qaacidada noocaasa ama daabidka noocaasa ayuu shiikhu u sheegay idan waa inay inoo kala soocan yihiin qofka ku khilaafsani nooca iyo qaabka uu ku khilaafsan yahay waa inaad fahamtaa waxaa ka dhalanaya tacaamulka aad kula tacaamulayso ayaa waxaa weeye taa ka dhalanaya mushkilad weyn baa ka dhalata usuushaas iyo furuucda in la kala sooci waayo oo in badanoo dadka ka mid ah waana saaxadeenna hadda waxa yaalla waxaa iskaga khaldama masaa'isha waaweyn iyo masaa'isha ijtihaadigaa sidaa awgeed waxaa laga yaabaa masaa'il haddii sharciga xaqiiqatan loogu bandhigo aan waaweynayn oo usuul aan ahayn isagu inuu asal ka dhigo oo fahamkiis ay asal ka noqoto kadibna uu dadka waxa weeye ku lumiyo ama uu ku fogeeyo ta noocaasaa culimmadu waa ka hadleen oo ibnu taymiya raximahu اllahu tacaala waxa uu tilmaamay saddex saddex bay fasahaadiyaan buuri saddex saddex bay fasahaadiyaan nisfu caalim yufsid اladyaan haaf caalim wuxuu fasahaadiyaa diimuhu fasahaadiyaa yacni waa nin diinta wax ka fahmay laakiin si fiican aan u wada fahmin kaasi diinta waa fasahaadinay wa nisfu طabiib yufsid اlabdaan haaf dhakhtarna jidhku baabi'iya oo waxa weeye qof xanuun hayo ayuu ku ijtihaadaya kinin buu siinaya waxaa laga yaabaa xanuun kale inuu ka sii qaado ama xanuunkiisii uu kusii ziyaadiyo nisfu طabiibna yufsid اladyaan nisfu naxwina yufsid الlisaan haaf naxwo yaqaana luqada carbeed ama naxwa ayuu xoogaa ka yaqaana laakiin uma wada baxsana abwaabta naxwuu qayb ka yaqaana laakiin abwaabtao dhan ma yaqaan ama kuma fogaan ninkaasina yufsid الlisaan buu wa niصfu mutakalim aw niصfu naxwi yufsidu allisaan luqada ayuu fasahaadiyaa oo baabi'iya oo masale aan bannaanaynna waa bannaynaya masale waxaa weeye cagsigeedaana cagsigeeda ayuu ka odhanaya waxaa kaloo qadiyaddaa tilmaamay oo tilmaamaya dadka mutacaalimiinta ah ee cilmiga intay wax ka fahmeen si fiican aan u fahmin inay saamayn weyn ku leeyihiin ummaddu inay iskhilaafto waxaa taa lafteeda cabdirashi shawkani oo waxa uu tilmaamay kitaabkiisa uu kaga hadlo dalabulcilmiga waxa uu ku sheegay fawaa'id uu ka qaatay nin culimmadiisa ka mida oo ugu tarjumaynaya badru daalica ayaa wuxuu leeyahy fawaa'idda cajiibka shiikha aan ka qaatay waxaa ka mid ah wuxuu ihi dadku waa saddex qaybood buud markuu ka hadlayey khilaafka waxa ku saabsan wuxuu ihi qaybi waxa ay yihiin waa dad culimo ah oo cilmiga ku raasukhay oo biyo dhigay oo cilmiga ku fogaaday dadka noocaasa wuxuu ihi mushkila kama timaado waayo mid ka mida haddii uu gafo waxa weeye wuxuu og yahay sida uu hadalkaa u yidhi iyo waxyaabaha waxa weeye loogu cudur daarayo inuu sidaa ku hadlo iyo waxyaabaha la midka ah sidaa awgeed uu yaqaanaa qaabka uu la dhaqmayo iyo waxa keenay ninkaa caalimkahay inuu khilaafo waa dad isfahmaya haddii aanu iman dulmi iyo baqyi taasi waa qadiyad kale hadda waxaynu ka hadlaynaa waxa cilmiga iyo fahamka ku saabsan kuwaasi waa culimo mushkilo badani kama timaado buu xagga cilmiga kagama timaado ilaa si kale haddii hawa ay gasho iyo wax iska dhicin waa laga yaabaa inay iyaga laftooda mushkilad ay noqdaan wuxuu tilmaamay nooca labaadna waa dadka cawaamta ah ee ninkii istaagaba le maa shaa allah shiikhu wax fiican buu sheegay ee iyagu iska qaadanay hadba waa ninka ku dambeeya wax badanoo ay ku doodaanna ma hayaan hadba ninka ay maqlaan ba iyagu iska dhegaysanayaan iyagana mushkilada kama timaada buy qaybta saddexaad waa nin diinta wax ka fahmay laakiin aan ku fogaan waxoogaabaa u baxay markuu waxoogaagu u baxay buu ismooday inuu diinta wada fahmay kadibna nin caalima ayuu maqlayaayo qadiyad ka hadlaya ama masale ka hadlay uu isku taagaya oo caalimkiibuu khilaafaya caalimkiina masalada dhinacyadeedoo dhan buu ka eegay oo waxa weeye axadtu bimaa lam tuxit bihi buu leeyihi ninkaaganow waxaadan fahansanayn baan anigu fahansana sidaasuu caalimku u hadlay ninkan kalena dhinac buu ka taagan yihi dhinaca kalena u muuqan maayo sidaa ogeed baa caalimkii iskhilaafayaan welibana maadaama aanu cilmi badan lahayn caalimka xuquuqdiisa ilaalin maayo waa ku fogaanaya oo waa ku talax tegaya oo waa ka digaya oo shaqa ayuu ka dhiganaya wuxuu tilmaamay shiikhu mushkiladu inay kuwaa ka timaado musiibada iyo baladu inay kuwaa ka imanayso ayuu waxa weeye tilmaamay shiikhu waxaa qadiyaddaa tusaaleeyey isaguna ghazaali raximahu اllahu tacaala ayaa tusaaleeyey qofka waxa weeye wax badanee aanay u baxsanayn sida mashaakilka ay uga yimaadaan ee fahamkiisu uu u qalloocdo wuxuu uhi saddex nin ama laba nin haddii loo keeno maroodi haddii loo keeno oo indhaha laga xidho oo mid walba inta la taabsiiye la yidhaahdo shaygan aanu ku taabsiin doonno waxaa la yidhaahdaa maroodi baa la yidhaahdaa sidaa ogeed waanu ku taabsiinaynaa haddii aanu ku taabsiinno waxaanu doonaynaa inaad dadka u macnayso indhuhuna waa ka xidhan yihin waynu ogsoonnahay maroodi haddii labada qacmood laguu saaro inta qacmahaagu ay ka gaadhayan waa lagu fahmaynaa mid baa dabadii ku beegmay dibkii iyo dabadiibuu ku beegmay dabeedna waxaa la yidhi bax midna madaxii ayuu ku beegmay midina calooshiibuu ku beegmay saddexdiiba dibadday u baxeen indhihii baa wixii kaga xidhnaa laga qaado waxaa la yidhi wixii aanu ku taabsiinay maroodi buu ahaaye macne oo dadka u macnay mid waliba halkii uu taabtay buu macneeyey ilaa inta kale ma oga midii dabadiibuu macneeyey wax saa u laalaado dib baa laaladay wax buu sheegay dee xitaa dib odhan maayo moo kale oga waxa uu yahay lafdi baa loo sheegay macnihiisana waxaa la yidhi qacantaadaad ku macnaynaysa halkii uu taabtay buu ku macneeyey kii madaxa taabtayna madaxiibuu ku macneeyey kii caloosha taabtayna wuxuu ihi waa buur waxa weeye sidaa loo tiigsanayo oo aada u weyn oo dhagax malaasana waxbuu shubay isaguna shiikhu waxa uu tilmaamay dadka waxa weeye diinta wax ka fahmay inay noocaas oo kale yihiin masale diiniyaa imanayso aada u muhima dhinac buu ka taagay ama qaab buu ka fahmay tii buu doonayaa inuu mas'aladoo dhan ku dabaqo ama uu ka dhigo xaqiiqadu sida ay tahay ta noocaasa waa mushkilad dhacda oo loo baahan yahay dadka dalabatulcilmiga masaa-isha la isku khilaafsan yahay haddii ay doonayaan inay ka gungaadhaan inay dadka ka cilmiga badan u celiyaan hadday awood u leeyihiin inay baadhaanna inaanay ka hadal ilaa ay ka gungaadhaan oo ay baadhaan masaladaa waxaan uga gudbayaa qadiyad aada u muhiima oo ku saabsan haddii la iskhilaafo ama khilaaf uu dhaco waxaa muhima si khilaafka looga midho dhaliyo looga gungaadho loo xalliyo in insaaf lala yimaado insaaf iyo cadaalad in lala yimaado oo waxyaabaha xilligan la waayey imaamu maalik raximahu اllahu tacaala oo aa ogtihiin xilliga uu dhintay qarnigii labaad dhintay boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii buu dhintay ayaa waxa uu leeyahay xilligiisi oo waxa weeye dadkii taabiciinta ka qaatay ay noolaayeen oo ay badnaayeen ayuu wuxuu leeyahay naxnu fii zamanin qalla fiihi اlinsaaf annagu waxaanu joognaa xilli insaafka iyo cadaaladdu ay yaraatay oo bimacnaa haddii la iskhilaafo aan laysu joojinayn oo xuquuqna aan laysu ilaalinayn imaamu maalik hadduu xilligaa leeyahay waa kun iyo saddex boqol oo sano ka hor xilligaa insaafka yar haddii uu leeyahay xilliga noocanana waynu qiyaasaynaa xaalku sida uu noqonayo insaafka aad iyo aad buu muhiim u yahay allah subxaanah wa tacaala waxa uu walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu yaanay idinku qaadin qolo inaad nacdaan oo aada iskhilaaftaan inaydan u cadaalad samayn ibnu taymiya raximah اllahu tacaala waxa uu tilmaamaa aayadda noocaasi inay ku soo degtay dadyow gaalo ah oo nebi maxamed baa lagu soo dejiyey calayhi الsalaatu wasalaam cidda la sheegayaana waa dadkii gaalada ah gaaladii laynoo jideeyo in lala collaytamo oo loo cadhoodo ayuu ilaahay wuxuu tilmaamayaa in loo cadaalad sameeyo ibnu taymiya waxa uu leeyay haddii gaaladii sidaa loo loo sheegay cadaawadooda lainoo jideeyeyo inaynu nacno maxaad u malaynaysaa walaalkaaga muslimkaana maxaad u malaynaysaa haddii hoos loo sii dhaadhacana walaalkaaga muslimkae wax badani aanay idin dhexayn oo waxyaabo badan aad isku khil- waafaqsan tihiin isagana cadaaladda iyo insaafka aad u samaynayso maxay noqonaysaa ibnu اlqayim raximahu اllahu tacaala waxa uu tilmaamaa wuxuu uhi wallahu tacaala yuxibu اlinsaaf ilaahay insaafka iyo cadaaladda waa jeceliya bal huwa afdalu xilyatin yataxallaa biha alinsaan iska daayi waa dabeecadda ugu wanaagsanee ibnu aadamku uu ku sifoobo ayuu ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala uu tilmaamay welibana looga sii baahan yahay qofka isu taaga dadka inuu kala dhex galo oo u kala xukumo oo uu dadka waxa weeye qaybqaybiyo oo uu kala sooco oo dadka uu ka hadlo uu naqdiyo ka noocaasa aad iyo aad bay muhim ugu sii tahay oo ay ugu sii habboon tahay inuu ku sifoobo cadaalad iyo insaaf inuu ku sifoobo cumar bnu اlkhadaab ayaa kutubu tawaariikh waxay soo naqliyaan maalin maalmaha ka mida ayuu wuxuu ku soo baxay oday gaboobay oo dhimiya dadkii gaalada ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa ee jizyada bixinayay buu ku soo baxay odayga noocaasa waxa weeye wuxuu istaagayay aqalada oo dadka ayuu wax weydiisanayay qof baahan buu ahaa cumar bnu اlkhadaab intuu sidaa u eegay waa qof gaala ayuu ka naxay waxa uu yidhi waanu kaa faa'iidaysanay fii waqti shabaabik waqtigii shabaabnimadaada waanu kaa faa'iidaysanay oo akhadnaa minka aljizya jizyadaanu kaa qaadnay oo xilligaad xoogsanaysay jizyaanu kaa qaadnay xoolihii laga qaaday dadka gaalada ee muslimiinta ku dhex noolaa ee nabadgelyada la siinayay wa ahmalnaaka kabiiran buul maalintii aad gabowday ee xooggu uu kaa tegayna waanu ku dayacna oo waanu kaa tagnay wa amara lahu min beyt ilmaal wuxuuna amar ku bixiyey bangiga muslimiinta in laga biiliyo inta noloshiisa ka hadhay waa insaaf cumar bnu اlkhadaab uu samaynayo ahlu dimihii buu u sameeyey waxaa ka mudan dadka muslimiinta dhexdooda inay insaafshu sameeyaan insaafkaas oo u baahan in aada laysu dul taago waxba kusii fogaan maayo qodobo kalaan tilmaami doonaa in sha allahu tacaala waxaa ka mid a haddii waxa weeye la iskhilaafo waxa muhima in la daneeyo waxyaabaha waaweyn iyo masaa-isha waaweyn in aad iyo aada loo daneeyo oo aan hoos loogu dhaadhicin masaa-isha jus-iyaadkee daqiiqa ah ee dad badani aanay fahmayn masaa-isha in la kiciyo oo waxa weeye la buunbuuniyo la muujiyo in waxa weeye la iska ilaaliyo waana manhajkii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin sida culimmadu ay ka soo naqliyeen oo waxay sheegeen bacdu ahli اlcilmi saxaabadu waxa ay ka tashanayeen ay isaga imanayeen ee ay danaynayeen inay tahay masaa-isha waaweyn ee dhacaysa ee welibana waaqica ah ee aan ahayn waxyaabo ah waxay ila tahay iyo haddii sidaasi ay dhacdo maxay noqonaysaa iyo waxyaabo laga yaabo inaanay dhacayn ama ay fog tahay inay dhacdo qadaayaadka noocaasa iskumay howleyn wuxuu tilmaamay khazaali dadyawgii dambe inay waxyaabaha noocaasa markay isku mashquuliyeen inay doodii badatay oo hadalkii uu batay haddana waaqiceenna waa taallaa oo masaa'il haddii la eego aad is odhanayso waa falsafo ayaa laga yaabaa dadka qaar inay ka dhigayaan masaa'il cilmiya oo ay ku dandanaynayaan oo waxa weeye ay ku celcelinayaan ta noocaasa waxaa loo baahan yahay qofka taalibulcilmiga inuu ka digtoonaado oo daa'iman uu eego halka uu joogayo mustawihiis iyo mas'aladu sida ay muhimka u tahay bulshaduna ay ugu baahan tahay inuu masaa-isha noocaasa uu daneeyo oo iyada uu ka doodo oo iyada uu ka niqaasho oo iyada uu ka hadlo laakiin masaa-isha daqiiqa ah inaanu dhex gelin oo waxa weeye ka gaabsado waxaa kaloo muhiimaadka ka mid a ikhwaani fillaah haddii waxa weeye la iskhilaafo in loo baahan yahay in layska ilaaliyo altaqliid alacmaa qofku inuu muqallid noqdo oo mas'aladii isagoo xaqa gaadhi lahaa haddii uu waxa weeye tajarud uu samayn lahaa inuu isagoo leh shiikh hebel waxa weeye cidi kama cilmi badna ama cidi xaqa haleelitaankiisa ugama dhowa inuu shiikha noocaasa wax kastoo ka soo baxa inuu u qaato ta noocaasana culimmadu aad bay uga digeen nusuustuna aad bay uga digtay waana caadaadka jaahiliga inaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma dadyow badan oo gaalo ah ayaa waxaa u diiday xaqa iyo islaamka inay qaataan qadiyadda ah aabbayaashay baan sidaa ka soo gaadhay dhaqankayagu sidaasuu ahaa diintayadu sidaasay ahayd qofka daalibulcilmiga ana waxyaabaha halaagaya taasaa ka mida inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo maawardi adab اdunya wاddiin waxa uu ku sheegaa waxa uu maal maalmaha ka mida ayaan majlis ama golo cilmiya soo fadhiistay laba nin baa ku doodayay labadii nin mid baa deliil deliishaday oo yihi masaladan sidaasaa iigu daliila kii kalaa yidhi daliilkaasi waa baaطil weeye wax jira ma ah wuxuu ihi muxuu baaطil ku yahay wuxuu ihi daliilkaasi hadduu masalada daliil u yahay laqaalahaa shaykhii shiikaygii baa sheegi lahaa wamaa lam yadkurhu shaykii fahuwa baailu shiikaygu waxaanu sheeginna waa ka kac weyn ta noocaasi haddii ay timaaddo waxaa ka dhalanaya waxa weeye dhibaatooyin badan baa ka dhalanaya sidaa awgeed qofka طaalibulcilmiga ah waa inuu waxa weeye xaqa cid walba ka qaataa oo uu diyaar u yahay xaqa inuu qaato waxaa ka mid ah qadaayaadka muhimka ah qofka طaalibulcilmiga inuu iska ilaaliyo taasoo hoosgelaysa inuu waxa weeye koox ama qabiil iyo wixii la mida ama beled madhab ka socota inaanu u tacasubin oo aanu waxa weeye qallidan oo dad badan waxaa laga yaabaa kooxdaa uu la socdo ama dadka ay wada socdaan wixii ka soo baxa inuu sideeda u qaato wixii cid kale ka soo baxana inuu geeska ku dhufto ta noocaasana qadiyad aad u halisa weeye dahabi raximah اllahu tacaala waxa uu tilmaamay waxa uu yidhi laa yakun hamuka طaalibulcilmigow hamigaaga iyo qasadkaagu yaanu noqon aljadalu wاlmiraa wاlintisaaru limadhabik inaad doodo oo waxa weeye aad u hiiliso madhabtaada aad u hiiliso xaq iyo baaطilba inaad ugu hiiliso oo qasadkaagu uu yahay kooxdayda yaan laga badin madhabtaydan ayaa laga adkaan yaanu qasadkaagu noqon waxau shiikhu tilmaamay famaa haada fiqhun ukhrawiyun kaasi ma aha fiqi aakhiro oo maalinta qiyaamo lagu badbaadayo ma aha ayuu tilmaamay ee waa fiqi dhow oo adduunyadana oo aad doonaysa inaad ku gaadho annagaa adkaanay iyo annagaa badinay qasadkaagu uu yahay waxaan uga gudbaya ikhwaani fillah qodob kaleo aad u muhiima qodobkaasi waxa uu yahay haddii lagu khilaafo oo cid aad iskhilaaftaan khilaafkaasi aad iskhilaafaysaan caddaynta aad caddaynayso khilaafka noocaas ama qowlkaa ku khilaafsan aad doonaysa inaad caddayso xaqa inuu khilaafsan yahay inuu u baahan yahay dawaabid inuu u baahan yahay oo dawaabiddaas ay kow ka tahay ujeeddada aad ka leedahay caddayntaasi inay tahay bayaanulxaqi xaqa inaad caddayso ee aanay kaa ahayn inaad qofka noocaasa ku fogayso ama aad ku muujiso waxa weeye dacfigiis inaad ku muujiso inaanay kaa noqon ta noocaasana aad bay muhim u tahay ibnu taymiya raximah اllahu tacaala waxa uu tilmaamay qofka doonaya inuu masalo caddeeyo cid uu naqdiyo waxaa looga baahan yahay inay tahay calaa wajhi nusxi wejhi nasiixo inuu u caddaynay oo ikhlaas inay ka tahay ayuu wuxuu uu tilmaamay iyo ibtigaaa wajhi اllah inuu ilaahay dartii uu uga jeedo caddaynta uu khilaafkaa caddaynayo inuu uga jeedo ee aanu uga jeedin hawo iyo waxaa weeye cid iska dhicin iyo wixii la mida inaanu uga jeedin qadiyadda noocaasana aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaa ka dhalanaya haddii waxaa weeye qofku xaqa uu caddeeyo oo uu bayaamiyo oo niyadiisu ay sidaa tahay qofka waxaa weeye ku khilaafsani ilaahay waxaa weeye xaqa waa waafajinaya haddii si ikhlaas oo niyad wanaagsan aad u caddaysa ilaa hadduu ugu talagalay xaqa noocaasa waa ka faa'iidaysanaya si looga faa'iidaystana waxaa loo baahan yahay qofkan xaqa sheegaya laftiisu maadaama qadiyaddan lagu khilaafsan yahay oo lagu kala tegsan yahay sida ay la tahay iyo adiladiisa marka uu sheego inuu diyaar u yahay walaalkii waxa kaga imanaya loogu jawaabayo si niyada inuu u dhegaysto kadibna uu diyaar u noqdo inuu ka aqbalo hadduu xaq ka helo oo waxa weeye qadiyaddu aanay noqon waxa cid kale ka soo baxaya oo ikhilaafsan waa baatilun sida dadka qaar ay isticmaalaan ta noocaasana salafkii tusaalayaal badan bay inooga sameeyeen inay xaqa u soo noqonayeen kowna waxaa ka ahaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam oo xadiidkii aynu ogsoonaynee muslim ku sugnaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam markii uu ku soo baxay saxaabada oo geedka timirta ee labta iyo dhadiga isku tallaalaya uu nebigu u sheegay ee uu yihi maa adunu yanfacu haada u malayn maayo tacabkanaad gelaysaan oo geedkanay fuulayaan oo waxbay ka soo qaadayaan ugxantiibay ka soo qaadayaan geedka dhadiga abay fuulayaan kadibna ugxantiibay ku tallaalayaan ta noocaasaa nebigu waxa uu ku sheegay maa adunu yanfacu haada u malayn maayo taasi inay nafci keenayso xilli dambuu nebigu ku soo baxay iyadoo wixii meesha ka soo baxay ay noqdeen timir waxa weeye dhadhay oo qallashay oo waxa weeye aan lagu intifaacin nebigu waa weydiiyey oo waxau ihi maa sha'nukum xaalkiinnu muxuu yahay waxay yidhaahdeen kharaja shiisan wuxuu soo baxay mid qallashay oo aan lagu intifaacin iyagoo tilmaamaya hadalkiisii inay maqleen hadalkii nebigana calayhi الsalaatu wasalaam inay waxaasi ka dhasheen nebigu waxa uu yidhi inamaa danantu dannan falaa tu'aakhiduunii bidanni waxbaan maleeyey ee malahaha ii qabanina nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa weeye xaqii buu u soo noqday oo waxa uu u sheegay waxa waxa uu u sheegay inay tahay ijtihaad u muuqday oo ku saabsan adduunyada lafdigii kale waa kii ahaa antum aclamu biumuuri dunyaakum adduunyadiinna idinkaa iiga cilmi badan waa qadiyad adduunyada ku saabsan ayay ahayd nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u sheegay waxa uu maleeyey mala inay tahay haddii malaha uu ku gafo iyo ijtihaadkiisaas inaanay u qabanayn ayuu nebigu u tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam nebigu kama dhigin oo ma socodsiin ee waxa weeye nebigu waa caddeeyey sida xaqiiqadu ay ahay cumar bn اkhaaab iyo waxa weeye saxaabadiina tusaale badan baa laga helay laakiin dadkii ka dambeeyey haddii aan tusaale ka soo qaato waxa dhacday shiikha loo yaqaano muxadidka moxamed ibnu muslim ibnu wara loo yaqaano ayaa wuxuu fadhiyey isaga iyo nin kale oo ahlulcilmiya ayaa golihii ama maktabadii abi zurcata araasi oo muxadisiinta ka mida ayay wada fadhiyeen kadibna labada muxadis moxamed ibnu muslim iyo ninkii kalea masale isku qabtay masale isku qabteen abu zurcana waa dhex fadhiya kadibna isagay isula soo noqdeen oo waxay yidhahdeen sheikh masalada waanu isku khilaafnaye na kala dhex gal shiikhu waxa uu kitaabka halkaa yaalla soo qaada safxadda noocaasana soo saara buuhi shiikhu welibana kii labada uu islahaa wuu khilaafsan yahay xaqa ayuu yihi adigu waxa weeye kitaabka doon safxadiina waa tusay kadibna moxamed ibnu muslim buu ahaa markuu safxadii u tegey ayuu ogaaday inuu khaldamay lamana hadal shiikhu waxyaabaha qaababka khilaafka loo daweeyey shiikhu lama hadal oo hadduu ka odhan lahaa adigaa khaldan waxaa laga yaabaa isagana inuu la doodi laha o istifaaci laha kitaabkiibuu soo qaaday wuxuu ihi safxadda noocaasa eeg safxaddiibuu eegay halkiibuu ku ogaaday shiikhu iyadoo aan lala hadal oo kelmad labaad aanay soo bixin inuu khaldan yahay dabeedna inta uu aamusay ayuu shiikhii ay iskhilaafsanaayeen iyo shiikhii kitaabka lahaa labadaba inta uu eegay ayaa waxa uu ihi lafdiga noocana akhta'naa fakaana maada akhta'naa fakaana maada waan gafay dabeedna maxaa dhacay yacni waa la gafa dhib weyni ma dhicin waan gafay wax weynina ma dhicin buui xaqii buu usoo noq waxaa la mida nin waxa weeye sida abu bakr ibnu اlcarabi uu soo naqliyo waxa uhi nin shuyuukhdayda ka mid ah oo culimmadii waaweynaayo maalikiyada ka mid a ayaa waxa uu wuxuu iga sheekeeyey maalin inuu masjid soo galay iyadoo nin caalimi masjidkii uu ka hadlay oo uu leeyahay daahara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam waaala wadaahara waطallaqa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xaasaskiisa qaybo ka midana waa furay ilaana waa sameeye waa ka dhaartay nebigu dihaarna waa ka sameeyey oo waxa uu yihi anti calaya ka dahri ummi adigu hooyadayoo kale ayaad iga tahay kadibna shiikhu uu dhegaystay xalqo aada u weyn bay ahayd sida uu tilmaamay markii xalqadii ay dhammaatay buu soo kacay shiikhii buu la faqay keligii waana nin magaalada soo galay oo soo galootii buu ahaa shiikhu wuxuu uhi ninkaasi waa nin cusubaha la soo dhoweeyey iyadoo asxaabtiisu ay ka ag dhow yihiin shiikhiibuu soo ag fadhiistay wuxuu ihi shiikhow waxaad ku hadashay طallaqa الnabiyu nebigu طalaaq buu sameeyey wa sadaqta waad ku saxsantahay ta noocaas wa aala ayaad sheegtay iyadana waad ku saxsantah laakiin xaggaad ka keentay dhihaar buu sameeyey iyadoo ilaahay uu leeyahay wainahum layaquuluuna ha munkara min alqowli wazuura iyadoo ilaahay sidaa uu ku sheegay tan noocaasa daliilkeeda lagaaga fadhiya yacni labadan daliilkeeda waan hayaa tan noocaasa laakiin adiga lagaaga fadhiya ilaahayna sidaasuu ku sheegay adiguna nebigaad leedahay waa sameeyey shiikhu markiiba halkiibuu isku dhiibay laakiin waxba jawaab uma celin waa ka aamusay subaxii dambe ayuu shiikhu wuxuu idhi waxaan sidhi intaanu shiikhu iman xalqada sii fadhiiso waan soo kallahay buui waxaan u imi shiikhiiyo xalqadiiyo sidii u buuxda aan ugu imi maalintii dhaweyd shalay kadibna markaan kadinka ka soo galay ayuu shiikhu gacanta ii taagay buui ninkaa halaysa soo dhaafiyo ninkana nin la yaqaano mu ahay dadkiibuu ka soo dul tallaabsaday shiikhiibaa kursigii uu ku fadhiyey dhinac fadhiisiiyey ninkii nin la yaqaanana maaha magaaladana ninkana ninkan baa shiikh ka ah dabadeedna waxa uu idhi anigu shiikh baan idin aha anigana waxa shiikhii ah ninka noocana waa caalimkii magaalada waa muftigii magaalada ninaan la aqoon oo majhuula oo aan la aqoon oo masalo u faa'iideeyey ayuu halkaa gaadhsiiyey yacni xaqii oo keliya uma noqon ee wuxuu sameeyey wax waxa weeye intaa ka sii badan buu sameeyey kadibna mansiladii shiikhuu u lahaa buu muujiyey wuxuuna u sheegay shalay inuu masalada aan idin masaladaas aan idiin sheegay buud cidi iimay caddayn oo iimay bayaamin gaf weynna waan ku dhacay buud gaf weynna waan ku dhacay shiikhanaa ii caddeeyey oo i badbaadiyey waa wax waxa weeye u baahan in lagaga daydo oo mashaakil badanna waxa weeye inoo xalinaya in khilaafka loo soo noqdo innagana bulshadeenna soomaaliyeed taa cagsigeedana inta badan aynu ku sifaysanna oo ninku waxa laga yaaba hadduu meel u cimaamadan yahay oo wax loo faa'iideeyo inaanu waxa weeye inuu geeska ku dhufto oo xaqiyo u muuqda inuu waxa weeye ka tago aabbaa wuxuu ii sheegay lixdanaadkii isagoo waxa weeye etoobiya u taga cilmi u doonta ayuu waddanka ku soo noqonaya isagoo taalibulcilmiya oo waxa weeye wax soo faa'iidaystay xilligana waxaa la danaynayay inta badan fiqiga shaaficiga ayay ahayd tuulada ayuu wuxuu ugu yimi nin aw ah awguna waa waa nin waxa weeye xoogaa dadka kale xaqo aan cilmi badan lahayn aw ciise ugu yimi nin aw ciise la yidhaah aw ciise waa nin weyn oo in badan dadka kale xaqayey oo waxa weeye la yaqaano oo magac leh da'diisuna ay weyn tahay aabbana wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo labaatankii meelahaasa buu ahaa oo ninkan ay aad u kala wen yihiin soddon sano iyo ku dhowaad ay u dhaxayso wuxuu idhi awgii baa ogaaday inaan ka cilmi badan oo fiqiga aan ku dhaamo kadibna wuxuu yidhi xalqad ii samee cilmiya oo aan fiqiga kaaga faa'iidaysto kitaab fiqigii u bilaabay wuxuu yidhi anoo kitaabkii u wada shiikhii ayaa dad soo galaan doonaya in wax loo kala xaqo oo aw ciise u socdo markay soo galaan buu ihi kitaabka intuu igala boodo kitaabka dhexdeeda yaalla inta uu la boodo ayuu labadiisa boodiyo dhexda geliya yacni uu ku fadhiistaa kitaabkii intaa kuma kaaftoomee markay dadku soo fadhiistaanee wax la weydiiyo ee hawshooda uu u dhammeeyo ayaa waxa uu yidhaahdaa ayay dadku weydiiyaanaya inan kanina muxuu ah mas-uul xerta ayuu ka mid yahay waa shiikhiisi marka dabciga noocaasa kii xilligaa lixdanaadka socday waxaad moodaa weli inuu sii socdo waxaan uga gudbayaa oo muhima ikhwaani fillaah saaxadana yaalla haddii la iskhilaafo waxaa aad muhim u ah xusnu danni in la sameeyo walaalkaaga muslimka in niyada loo wanaajiyo waayo in badan waxa dhacda iyadoo mas'ale ay taagan tahay inta la istuhumo oo la yidhaahdo saasuu uga jeedaa ka bacdina dhibaato badan ay ka dhashaan culimmadu waxay tilmaameen abu tawba arabiicu bnu naafic waxa uu sheegay iyaaka min alkalaami waxaan kaaga digayaa buu yihi hadalka haddii la eego maa in asabta fiihi lam tu'jar wax haddii aad haleesho oo aad waafaqdo ajar aadan ka heli wa in akhta'ta fiihi ahimta haddii aad ku gaftana aad ku dembaabayso labadaasaad ka dhaxaysa waa suu'u danni biakhiika almuslim waa walaalkaa inaad male xun ka malayso dabcan malihii xumaa hadduu dhab noqdo ma ajar baad ka helaysa ka heli maysa waa wuxuu siduu ahaa wey ajar laga heli maayo qof baad wax ku tuuntay ninkaasi inuu waxa weeye yahay oo ficilka noocaasa sameeya sidiibaa ku caddaatay waa sida waaqicu yahay ajar laga heli maayo lam tuujar haddiise aad ku gafto dembi weyn baad ka kasbanaysaa ayuu sheikhaasi tilmaamay waxaa tusaalayaasheeda ka mid a calaa sabiili اlmithaal waaqiceenna haddaan usoo dhaadhaco culimmadu masaaisha isku hayaan waxaa ka mid a tv-ga ma laga soo baxaya mise laga soo bixi maayo nin baa wuxuu ihi sawirkay ka mid tahay sidaa awgeed ma bannaana tifiyada iyo fiidiyowyada in laga soo baxo xataa haddii diin laga sheegay qowlkiisa hadduu sidaa ku socdo waa qowl waxaa weeye la aqbali karoo macquula adilana leh wejina leh culimo badanna ay ku tageen oo mucaasiriina ay ku tageen laakiin waxaa mushkiladu ay tahay ninkii isagu culimo kale ku qancaya adilo kale ee yidhi haddii xaq laga sheegayo ama diin laga sheegayo oo heese iyo qura aan laga faafinayn waxa weeye in la isticmaalaa waa wasiilo bannaan sida culimo kale ay yidhaahdeen ninka sidaa yidhaahdeen tv-ga ka soo baxa ninka kaga daba tegay ee ku khilaafsanee leh wuxuu tv-ga uga soo baxay si uu caan u noqdo oo caalamkao dhan looga daawado oo waxa weeye noqdo nin magaciisu meel walba uu yaallo baadiyaha laga daawado iyo waxa weeye london iyo maraykan niyada noocaasa ama malaha xunee walaalka aad ku tuhmayso iyadu waa midaan meesha oolin wey waxaa la mid ah in la isku khilaafo dumarka haddii wax loo dhigay sitaarad ma xidhanna oo waxa weeye inagoo kale xijaaban shiikha iyo dumarkiioo kale xijaaban yani xijaabkoodii waa xidhanyi laakiin xijaab weyn oo u dhaxeeya ama sitaarad u dhaxaysa ma la dhiganaya mise la dhigan maayo ayaa la isku khilaafa qole waxay yidhaahdeen may qolena waxay yidhaahdeen ha kii ma yidhi ma aha sida dhacday kii haa yidhi inuu yidhaahdo wuxuu sitaaradda meesha uga qaaday gabdhaha inuu daawado tii qososhada uu isha la raaco waa midaan meesha oolin waa suu-u danni waa waxyaabaha ummadda sii kala fogeynaya masalada daliilkeeda sheeg halkeedana ku jooji laakiin inaad wax ka dhaliso adoo doonaya qowlkaaga inaad xoojiso walaalkaana qalbigiisa aad baadhayso xataa ta noocaasi haddii ay kaaga muuqato inaad ku hadasho ma ah oo qulubtu aad taalacato oo aad baadho oo aad ku hadasho adiga ayay naqsi kugu tahay waa waxyaabaha waxa weeye loo baahan yahay haddii khilaaf la dawaynayo ama qof ku khilaafsan aad la tacaamulayso inaad weligaa iska ilaaliso mala xun inaad samayso waxaa muhima oo aan ku soo gabagabaynaya in waxa weeye la sameeyo tahabut in la sameeyo oo bimacna haddii khilaaf la soo naqliyo ama qof walaalkaaya lagaaga soo naqliyo qadiyad noocaasa inuu sidaa uga hadlay ama waxa weeye hadal lagaaga soo naqliyo inaad hubsataa iyadu waa kow waa mid loo baahan yahy ya ayuha aladiina aamanuu in jaaءakum faasiqun binaba'in fatabayanuu ayuu alla subxaanaه wa tacaala tilmaamay fatahabatuu sida qaro kale ay tilmaamayso taa waa lagaaga baahan yahy oo waxaa laga yaabaa waxaa laguu sheegayo inta aadan wakti ku bixin si aad uga jawaabto inaanay sugnayn baa laga yaaba tahabut waa lagaaga baahanya tahabutkana waxaa ka mid a hadalka noocaasa hadduu agtaada ka sugnaado inuu ku hadlay atahabutu min fahmihi fahamkiisana inaad iska hubiso oo aadan si hadalkii aadan u macnaysan subki raximah اllahu tacaala taaj udiin subki masalada isagoo tilmaamaya waxaa ui kaiira waxa badan buud maa ra'aytu man yasmacu lafdatan inta aan arkayo dad lafdi ama kelmad maqlaya fayafhamuha kadibna u fahmaya calىa gayri wajhiha si aan ahayn waxa weeye u fahmaya fayugiiru calىa kaatibiha wa mu'alifiha kadibna wuxuu ku duulayaa ninkii hadalkaa lahaa ama ku hadlay ayuu duulaan ku qaadaya bal wuxuu ku duulayaa man caasharahu ninkaa ciddii ka agdhoweydna waa ku xaabinaya isaga iyo dadkii la socday iyo asxaabtiisa ayuu ku xaabinaya wuxuu tilmaamay shiikhu maca ana alqaa'ila iyadoo lala qabo qofka sidaa ku hadlay ama kitaabka alifay inaanu wejiga qofkaasi u fahmay inaanu uga jeedin ee ninkani intuu khalad fahmay kadibna khaladkii uu waxa weeye sidaa uu u sheegay ikhwaanii fi اllaah mowduucu kolley mowduuc aad iyo aad u ballaadhan weeye laga soo gayoonayana ma aha dhinacyo badan baana lagaga imanaya oo dhinacyadaa waxaa ka mid ah ninka usuusha kugu khilaafay tacaamulka hadda aynu sheegaynay waa tacaamulkii wanaagsanaa ee waxa weeye khilaafka lagu xalinayay ee la doonayey in midho lagu gaadho khilaafkana lagu cidhiidhiyo dhibaatada iyo cawaaqib xumada ka dhalanaysana la koobo ta noocaasa ayuu qasadkeennu ahaa wuxuuna u badnaayo ta noocaasi ay ku saabsan tahay khilaafka ka dhex imanaya ahlusunna waljamaaca dhexdooda ama masaa'il aan keensanayn in lagu kala tago in lagu kala tago ta noocaas ayuu ku saabsanaa laakiin ninka ususha waaweyn inugu khilaafay ee baadidiisu ay caddahay isagu tacaamulkaa ka duwan oo aada u ballaadhan buu leeyah oo culimmadu kutub ka badan ay ka alifeen haddii ay tahay haddii maslaxadu ay keensanayso ninka noocaasa in waxa weeye kutubtiisa waxa weeye laga digo waxa weeye duruustiisana laga digo isagana la ciqaabo oo loo diida haddii awood loo leeyahay inuu cilmi sheega loo diido si baatilkaa uu sheegaya dadka looga qabto in waxa weeye kutubtiisa la gubo in waxa weeye sanad iyo laba sano ta'diiba ama toban sano ama xabsu daa'im waxa weeye lagu xukumo iyadoo dhibkiisa ummadda laga qabanayo waxyaabo badan baa culimmadu jideeyeen inaan la salaamin inaan la soo booqan in janaasada uu leeyahay dadka muuqanaya ahlulcilmiga lagu dayanayo inaanay ka qayb gelin waxyaabo badan bay salafkii sheegeen oo ujeeddadu ay tahay in waxa weeye baadidaas iyo bidcada lagu xakameeyo dadkana looga digo mawduuca noocaasana waxaan ugu talagalay maadaama lafdigu uu caam yahay oo uu yahay sida loola dhaqmayo dadkayna khilaafsan dadkayna khilaafsanna ay soo gudogelayaan dad masaa'il waaweyn in ugu khilaafsan ta noocaasana inaan tambiihiyo ayaan ugu talagalay laakiin qasadkaygu wuxuu ahaa dhinacan kale oo khilaafkiisu uu waxa weeye aad iyo aad u dhib badan yahay oo waxa weeye muslimiintana aafeeyey ta noocaasa inaan qodobo ka iftiimiyo iyadoo welibana waxyaabo badan ay hadhsan yihiin oo wakhtigu aanu inoo saamaxayn intaasaan insha allahu tacaala ku soo gebagabaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa waxyaabaha laysku khilaafsan yahay xaqa inuu inaga waafajiyo ayaynu ilaahay weydiisanaynaa quluubtana uu waxa weeye isu soo celiyo oo xaqa isugu soo celiyo oo waxa weeye caafimaad iyo qalbi saafiya uu qulubteenna ka dhigo ayaynu allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa wixii sawaabee aan ku hadlayna ilaahay baan ku mahadinaya wixii gafe halmaana iga dhacayna ilaahay baan dembi dhaaf ka weydiisanayaa wallahu aclam wsala allah wslama calى nabiyina muxamed wcalى aalihi waصaxbihi ajmaciin